m haben wanaagsan khiyaarta wada naga dhegaysanaysa ay ku soo dhowaada qodobada wararka oo radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya idiin hayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa uga hambaliyey madaxweynaha waddanka uganda yoweri museveni guushii uu ka gaadhay doorashadii madaxtinimo ee waddankaasi ka dhacday guddoomiyaha baarlamanka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa soo xiray kulan maalmihii ugu dambeeyey ka socday magaalada muqdisho kaasi oo yeelanayeen golayaasha sharci dejinta ee soomaaliya guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ay weeliyaan taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa maanta howlo kormeera ku tegey saldhig cusub oo dhismihiisa uu ka socdo degmada xamarjajab ee gobolka banaadir laanta socdaalka iyo jinsiyadaha ee soomaaliya ayaa sheegtay inay ka laabatay amar ahaa in la joojin doono duulimaadyadii isaga kala gooshi jiray muqdisho iyo hargeysa ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa howlgal lagu xoojinaya ammaanka waxay ka sameeyeen degmada dharkiinle ee gobolka banaadir iyo deegaanka lafoole ee gobolka shabeellaha hoose xaaladda deegaanadii hoostaga ee degmada xaradheere ee gobolka mudug ayaa deggan kadib markii maalmihii ugu dambeeyey uu dagaal ku dhex maray dadka deegaanka iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeenna ugu door karoonaa u diyaargaroowa wararkaasi oo faah-faahsan oo goordhow aan idiin ambaqaadna inshaa allah mar kale ismaqal wanaagsan khiyaarta wada nagala xidhiidha ay intaasi aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii wararkayga ugu door karoonaa warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa uga hambaliyey madaxweyne yuweri museveni guushii uu ka gaaray doorashadii madaxtinimo ee waddankaasi ka dhacday war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dhambaal hambalyaa loogu diray madaxweynaha jamhuuriyadda uganda yuweri museveni oo markii kale dib ugu soo laabtay xilka madaxtinimo ee dalkiisa waxaan aada ugu faraxsanahay inaan ku hambaliyayo doorashada mar kale shacabkaaga ay kugu doorteen waxaana u rajaynayaa in aad ku guulaysan doonto howsha adag ee ku hortaalla ee aada dalkaaga ugu dhaqaajinayso xoojinta nabadda midnimada barwaaqada iyo in waddankaagu uu sii ambaqaado doorka uu ku leeyahay qaaradda afrika ee dhinaca horumarka iyo nabadda ayuu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha ayaa sheegay in wax lagu diirsado ay tahay in shacabka reer uganda oo uu horkacayo madaxweyne museveni inay ku guulaystaan inay dhacdo doorasho si dimuqraadiyada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhambaalkiisa ku soo gebagabeeyey inuu rajaynayo sii xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada dal ee walaalaha ah isagoo sidoo kale u mahadceliyey doorka uganda ee ku aadan howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom ee soomaaliya guddoomiyaha baarlamanka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa soo xiray kulan maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho uga socday golayaasha sharci dejinta ee soomaaliya cabdifataax daahir jeete ayaa faahfaahinta warkan inoo haya
shirka mawaadiida hagaysa iskaashiga iyo wadashaqaynta golayaasha sharci dejinta soomaaliya oo ka socday magaalada muqdisho intii u dhexaysay toddobiiyo tobankii ilaa labaatanka bisha febraayo ee labada kun lix iyo toban ayaa waxaa si rasmi u soo xiray maanta guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari iyadoo shirka goobjoog ay ka ahaayeen guddoomiyayaasha golayaasha sharci dejinta maamul goboleedyada galmudug jubbaland iyo koonfur galbeed afhayeenka baarlamanka soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari oo furtaankii munaasabadda xiritaanka shirkan ka hadlay ayaa tilmaamay qodobada ay isku afgarteen golayaasha sharcidejinta soomaaliya hadda ayaa hawsha inoogu culus tahay haddii lagu hooyahay oo dhammaan waxaa qorshaha hadda la dejiyey golayaasha sharcidejinta oo ay isla ogolaadeen waxaa ka mid ah in marka guddiga guddiga noogu xilsaaran arrimaha dib u eegisa dastuurka iyo hirgelintiisa marka ay baxayaan gobolada golayaasha baarlamaanka ay geynayaan dhammaan xildhibaanada oo degaan doorashooyinkooda ah inay raacaan oo baarlamaanka oo dhan baa u mas-uula ma aha keliya guddigaas inaan u dayn doono laakiin dhammaantayda inaan uhowlgalno waa lagama maarmaan mar kale iyo mar kale aan u mahadceliyo dhammaan guddoomiyeyaasha iyo xildhibaanada kasoo qaybgalay waadna soo sharafteen allah sharafkum waxaa baarlamaanka federaalka u ballan qaadayaa in wada shaqeyn joogto ah hadda wixii ka dambeeya inaanu yeelano golayaasha sharci gudinta oo hadda jira iyo kuwa dhalan doonaba in sida aan isugu soo xirno ayaan ku rajo weynahay gudoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir gudoomiyaha baarlamanka jubbaland sheekh cabdi maxamed cabdiraxmaan gudoomiyaha baarlamanka koonfur galbeed cabdulqaadir shariif sheekh quna oo iyaguna gebagabadii ka hadlay ayaa waxa ay si isku mida u soo dhoweeyeen qodobadii shirka inta uu socday laga soo saaray waxaana ay ballan qaadeen in wadashaqayntu ay noqon doonto joogto waxaan ogaanay inaan lagu helaynin kelikeli inaan lagu helaynin cid keligeed wax qaban karta ama dowlad goboleed keligeed wax qaban karta ama federaal aan haysan dowlad goboleedyadiisii kale inaanu keligiis aan wax qaban karin arrinkaas waan isku waafaqnay runtii waana taageernay wixii meesha ka soo baxayna waan qaadanay runtii waana ka mahadcelinaynaa waktiga nala siiyey iyo maaragtay aqoon korarsiga nala siiyey intaba waan uga mahad celinaynaa guddoomiyaha baarlamanka federaalka isteedyada kama maarmo isteedyadan federaal kama maarmaan labadii steed oo deriskaana ma kala maarmaan waxaa keliya intaa soomaaliyeed markaan dhaafno dowladaha deriskaana ka maarmin oo inaan la macaamilo marka walaalayaal waxaan rabaa hadalkayga inaan kusoo koobo insha allah anoo mar labaad aad iyo aad ugu mahadinayo guddoomiyaha in nin walba gabar walba oo soomaaliyeed oo xil qaaday ama qaaday inaan ku fikirno fikirkeenu uu noqdo fikir guud waxaan codsanaynaa oo keliya marka in hawshu marka aysan noqon oo keliya wax hal mar inta laisu yimaado kadibna waxna waxa waay aanan dib loo sii raacin aanan isweydiinin meelay wax ka bilaawdeen iyo meelay ku istaageen iyo iyo sababtiiba insha allah marka inuu xiriirku inuu joogto ahaado kulamadun inta aad kasii bataan sababta mar walba kulamada ay bataan hawsha si wadajir loo qaybsado la wada qabto waxa waay waa intaas waxaa kasoo dhowaanaya mar walba soo sahlanaan doona xalkii loo raadinayo ee midnimada ummadda soomaaliya runtii gudoomiyaha baarlamanka soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari oo gebagabadii ka hadlay islamarkaana si rasmiya u soo xiray shirka ayaa tilmaamay in shirkan uu guul ku dhammaaday islamarkaana uu caddaynayo in wixii laga wada hadlay leesku afgartay waxaan caddaynayaa in shirkeenna aada u miradhal u ahaa mustaqbalka dhowna waxaan rajaynayaa in maaragtaay barlamaan yani in anagoo wada dhammaystiran aan heshiiskii maanta aan isla meel dhignay oo aan isla la fogornay aan wada saxiixno hawshiisa inoo bilaabato sida ugu dhaqsaha badan haddii a la yidhaahdo waxaan caddaynayaa in kulan howleedkii noo soo bilowday shan iyo tobankii bishan febraayo ilaa maanta waa inoo xiran yahay waa inoo marka dambe haddii a layidhahdo asalaamu calaykum
waxaa dib loo dhigay in la saxiixo heshiiska is-afgaradka mawaadi'da hagaya iskaashiga iyo wadashaqaynta u dhexeeya golayaasha sharci-dejinta soomaaliya sababo ku aadan puntland oo shirka aanay ka soo qayb gelin guddoonkooda baarlamanka islamarkaana u soo cudur daartay arrimo wadatashi ah oo puntland gudaheeda ka soconaya cabdifataax daahir jeyte raadiyaha iyo telefishinka qaranka xarunta villa hargeysa
guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ay weeliyaan taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa maanta howlo kormeera ku tegay saldhigga cusub ee dhismihiisa uu ka socdo degmada xamar jajab ee gobolka banaadir guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay ka qayb qaadanayaan dhismaha saldhigga booliska ee degmada xamar jajab isagoo xusay in ay ku kabayaan dhismaha saldhiggaasi lacag dhan toban kun oo doolarka maraykanka waxaana uu rajo wanaagsan ka muujiyey in lagu guulaysan doono qorshaha iskaa wax u qabsa ee lagu dhisayo saldhiggaasi
annaga ka maamul gobol banaadir ahaan annaga iyo guruubkaygana maanta annagoon kala harinaan badiilkii iyo sakeelkiiaan qaadnay ciyaarciyaar annaga maahane waa ku noqonaynaa weliba hadda hasaan ka shaqaynaynaa tan ah maaragtay carrada iyo arakaawada iyo dhagaxa iyo kulli waajibna saaran waa intaanba awoodna waa soo dhigaynaa uguna sinima doone xataa lacagaan ku darayna haddii la idhaahdo toban kun oo doolarnaana ku kabaynaa saldhigaan maalinta ugu horrayso
dhanka kale taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sarreeye gaas maxamed sheekh xasan xaamuud oo isna ka hadlay madasha ayaa sheegay in sida ay ku dhalatay fikradda dhismaha saldhigan iyo marxaladihii uu soo maray waxaana uu intaasi ku daray qorshaha wax iskaa u qabso ee lagu dhisayo saldhigan inuu bilow u noqonayo hirgelinta iyo dayacatirka saldhigyada booliska ee degmooyinka gobolka banaadir ee aan lahayn saldhigyada
bismillahi raxmaan raxiim gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf gudoomiyaasha degmooyinka uu ugu horeeyo gudoomiyaha degmada xamarjajab taliyaha qaybta guud ee boliiska ku-xigeenada duqa magaalada ee halkan ka soo qaybgala maanta xafladdan runtii bani aadanka hadduu wax bilaabo cid dhammaystirta lama weynaayo annaga ilaahay wuxuu nagu duubay bishii nowembar ahayd inaan halkan aan bannayno oo dhul boliis ahayd oo aan dhagax dhigno aniga guddoomiyaha saldhigga xamarjab sidaad la socotaan gobolka banaadir dhowr degmo ayaan saldhig lahayn oo saldhigyadooda ay ku dhex shaqaynayaan degmooyinka dhexdooda ama xarun kale ay ku dhex shaqaynayaan marka marba mid baan bilaabayna haddii ilaad middaan ayaan bilaabnay waxa aad maanta arkaysaanna waa lacag ay iska aruuriyeen ciidanka boliiska soomaaliyeed waxaa soo weheliyo degmada xamarjajab guddoomiyaheeda oo waxyar asna noogu deeqay iyo sheekh cabdilcasiiso asna maanta caro noo keennay waxaanna rajaynaynaa markaa in ummadda soomaaliyeed ee halkan t v-ga naga daawanaysa maanta waxaan duqa ugu yeerna waxaa waaye inuu asna nala arko maadaama isdhexgalkii bulshada ay socoto maadaama saldhigyadii ee asaga mas-uuliyaddiis ay hoos imaanayaan in wixii oraah ah ama wixii gacan ah uu maanta halkan ka geysto waxaan la leenahay ganacsatada soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan dhismaha saldhiggan degmada xamarjajab runtii waxaa waaye dalkaada dhiso mashruucii ahaa ayaan annagkana qayb aan ka nahay ragga dhex taagan dhan waa saraakiishii saraakiil xiyeenkii iyo ciidankii cusbaa ee boliiska waaye oo aniga aan ugu weynahay oo maanta badiilka gacanta ku haysanna waxaanna rajayn doonnaa toddobiy tobanka degmo ee gobolka banaadir inaan maalinba degmo ku casuunno ay nagala soo qayb qaadato oo halkan ay gacan naga siiso
laanta socdaalkii jinsiyadaha soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in ay bilaaban doonaan howlihii duulimaad ee shirkadaha gaarka loo leeyahay ee isaga kala gooshi jiray magaalada muqdisho iyo hargeysa war-saxaafadeed ka soo baxay laanta socdaalkii jinsiyadaha ee xukuumadda soomaaliya oo uu ku saxiixan yahay taliyaha hoggaanka socdaalkii jinsiyadaha jenaraal cabdulaahi gaafow maxamuud ayaa lagu sheegay in dib loo howlgelin doono howlihii duulimaada ee isaga kala gooshi jiray muqdisho iyo hargeysa dibna looga laabtay go-aankii ahaa in la hakiyo duulimaadyadii diyaaradaha ee isaga kala gooshi jiray magaalooyinka muqdisho iyo hargeysa taliyaha ayaa waxa uu sheegay in iyada oo la tixgelinayo cabashada shacabka iyo talooyin ay soo gudbiyeen shirkadaha duulimaadyada dib loo bilaabi doono howlihii duulimaad ee diyaaradahaasi ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa howlgallo lagu xaqiijinaya ammaanka waxa ay ka sameeyeen degmada dharkiinley iyo deegaanka lafoole ee gobolka shabeellaha hoose sida faahfaahinta warkan uu ku hayo cabdishakuur cali axmed
howlgalkan oo ujeedkiisu ahaa xaqiijinta ammaanka iyo ka hortagga falalka lidiga ku ah nabadda ayaa ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranku waxa ay xalay ka sameeyeen degmada dharkiinley ee gobolkan banaadir iyo deegaanka lafoole ee duleedka muqdisho ciidamada ayaa intii uu howlgalka socday waxa ay ku soo qabteen dad looga shakiyey in ay xiriir la leeyihiin kooxda al-shabaab kuwaas oo hadda ay baaritaanno ku socdaan iyadoo la sii daayey dadkii kale ee howlgalka uu saameeyey gudoomiyaha degmada dharkiinley ee gobolkan banaadir cumar meere macow oo ka hadlay howlgalka degmadiisa laga sameeyey ayaa sheegay in bulshada looga baahan yahay inay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka isagoo ka warbixiyey howlgalka dadkana u sheega wixii dhacay haddeer wax la dulmiimaa jiro waxaan rabnaa inta wakhtigaa yar ee caawa aad amniga ka qayb qaadateen ee hal qof laydinkala dhex baxay halka qof baa qurunka lagu dhex jira qofkaas iyo qof kale iyo qof kale oo naadi lahaa qurun oonu dhex jiro waa iska saaraynaa innamaa ya'kulu du'bu min alqanami alqaasiya waa shaad ariga dhinac uga baxay ama dadka dhinac uga baxa waa la cunaa kaas waraabaha cunaaga sabab ha u noqona in ciidamada ammaanka ay dhinac dhinac idinla baxaan la shaqeeya saddex maalin inaan lala shaqaysiin waa diideen annagaa idinku khasbayn inaan lala shaqaysiin haddii aad diris la noqotiin macal diriskaa la qabanaa diris haddaa la noqotiin kuwaas oo laydinku agarka aadna soo sheegine ciidamada ammaanka waxaan faraynaa inay idin qabtaan macal idinki haddii kale soo sheega qalqal amni ma ogolin shacabka waxaan rabnaas way wanaagsan yihiin halahaanoo shacaba in laga waayo ama uu noo qarsoomay qof dhif ah aadaan ugu faraxsanna darkeynle inay nabad tahay dad nabadeed ay degan yihiin inay daliil u tahay waa ogsoontihiin intaan camal meelaha qaar in dhowr xaba laga dhex heli jiray in intaan hal qof lagala dhex baxay horta waa farxad gaarahay annaga noo tahay nabadda aad ku dadaasheen inaad siin labalaabtiin aad idinkugu baaqaa habeen ka hor ayaa ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaa howlgal lagu xaqiijinaya ammaanka ay ku soo qabteen in ka badan labaatan qof waxaana howlgalkaasi laga sameeyey degmada yaaqshid ee gobolkan banaadir cabdishakuur ali axmed warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
xaaladda deegaanada hoostaga degmada xaradheere ee gobolka mudug ayaa degan kadib markii maalmihii ugu dambeeyey uu dagaal ku dhexmaray maleeshiyaadka kooxda al-shabaab iyo dadka deegaanka cabdirasaaq maxamed axmed uuriyaha gobolka mudug ayaa faahfaahinta warkan ka soo diray magaalada gaalkacyo xaalada deegaanaha aysanay ku dagaaladeen maleeshiya ka tirsan kooxda cubus dibada xoolodhaqataa ayaa haatan degano deegaanadaasi hoostaga degmada xaradheere ee gobolka mudug ayaa waxaa labadii maalmood ugu dambaysa kuwa ay ku dagaalamayeen dad xoolodhaqataa iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda cubus kuwaasi oo dooraya inay ka dhacaan xoolo halkaasi ku sugan wararka ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalkaasi ay ku dhinteen dad isugu jira dad isugu jira xoolodhaqato iyo kooxda cubus waxaa sidoo kale wararkii haatan u dambeynayeen iyo deegaankaasi ay sheegayaan in maleeshiyaadka kasoo duula dadka xoolodhaqatada ay u carreen halkaa iyo deegaanka degmada xaradheer ee gobolka mudug oo saldhigu ahayda mudaykii dambeeyada deegaanada saga degmooyinka hoorle iyo xaradheere ayaa waxa ahayd meelay ku dagaalamayeen maleeshiyaadkaasi iyo dadka xoolodhaqatada awooda siidan in kooxahaas ay fiyaan baadda ay ka doonayaan maamulka galmudug ayaa sidoo kale sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan arrimaha soo noqnoqda ee u dhexeeya dadka howlaqatada maleeshiyaadka iyadoona sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan maleeshiyadaasi ay la xaroon doonaan deegaanada gobolka mudug wasiirka wasaaradda amniga galmudug ismaan ciise nuur faabimeed oo la hadla qaar ka mid a warbaahinta magaalada gaalkacyo ayaa sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidamada ammaanka galmudug ay u gaari doonaan deegaanada araadida farakatiriska ay ugu gooyaan ee ka tirsan deegaanada galmudug isku sababaduno bulshada ku nool gobolada dhexe ee dalka ayaa haatan u jeeda in laga sifeeyo deegaanada yar ay kaga sugan yihiin kooxdaasi gobolada mudug iyo galgadid ee hoostaga maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug cabdirasaaq maxamed axmed radio muqdisho gaalkacyo
warkaasi waryahayaga gobolka mudug cabdirasaaq maxamed axmed ee la xiriiray dagaalka dhex maray maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab iyo dadka deegaanka ee ku sugan deegaano hoostaga degmada xaradheere ee gobolkaasi ayaa ugu dambeeyey warkeennii habeennimo oo aad kala socoteen ikhyaarta hawada nagaala xidhiidha radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ciddii wararka iyaguu seegay ama doonaysa inay dib uga bogato waxaa inaga xusuusa inay ka bogan karto isagoo maqal iyo qoraal ah barta internetka aynu ku leenahay ciwaankiisu ya radio muqdisho dot net tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo